أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa ka idiin heysakooda ugu door karoon waxaa kamid ah howlgallo kala duwan oo bakhtiyaya dhaawacyo ay ku noqdeen askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay qayba kamid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay askari hubaysan oo ka tirsan murtadiinta kadib howlgal ay ka fuliyeen waddada xiriirsa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye kataab al ikhbaariye ayaa baayisay qaybta saddexaad ee silsilada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka in ka badan lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay ololo isugu jiray afurin biyogelin iyo dhismo guri oo loo sameeyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada buu'a qable ee wilaaya islaamiga ee hiiraan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada buurdhuxulle ee wilaaya islaamiga ee bakol ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas munaasabad dowro loogu soo gebagabeynayay mucalimiin ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaaya islaamiga ee baay diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmooyinka galhareeri jilib xagar iyo kamsuuma waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgallo kala duwan oo baktiyo dhaawacya ay ku noqdeen askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ahi koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkaasi war kaloo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo nolosha ku qabtay askari ka tirsan murtadiinta waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali howlgalladan waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qeybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada dhexe hiiraan shabeellada hoose iyo baay iyadoona weeraradan khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow oo ah deegaan ka tirsan deegaan weynaha celasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho isla shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddada xidhiirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye waxay noloshu ay ku qabteen askari ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa isku magacaabay duufaan oo caan ku ah la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta askarigan oo murtadka ah ee mujaahidiintu nolosha ay ku wateen ayaa lagu magacaabaa maxamed ismaaciil kaas oo lala watay qorigii iyo booshkii uu ku hubaysanaa dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgadud buurey ee hoos tagta magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha deegaanka buurane shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo kufaar burundees ah oo ku lugaynayay deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey laba askari oo burundees ah sidoo kale isla wilaayada shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka daarunimca ee shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ee ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta etoobiya ee deegaanka halgan waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlay dhul ka fog deegaanka halgan tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan waxay ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin kataab al ikhbaariye ayaa baayisay qaybta saddexaad silsilada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir
waa xalaqada saddexaad taxanaha muuqaalada aflaamta loogu magacdaray ramadaanka ee mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka muuqaalada lagu soo qaadanayo xalqadan waxa ay ka imaanayaan mujaahidiinta ku sugan jeedaha hore ee wilayaadka mudug galguduud hiiraan iyo shabeellada hoose raggaas oo lasoo bandhigayo sida ay maalmahooda ramadaan iyo saacadahoodaba ugu qaataan furimaha dagaalka
insha allah roondii ayaa aadnay haddana waan ku soo laabanay insha allah haddana waxaan u soconaa booskeena hadduu ilaah yidhaaho cadow allahna waa iska soo xaraasaynay mudug libaaxada ku aadan taqrigaas ayuu ugu horrayn filimku soo bandhigayaa iyadoo rag ka tirsan ay ku howlan yihiin roondo halka kuwo kalena ay samaynayaan xalqo cilmiyeed ay isku dhaafsanayaan duruusta diiniga ah iyagoo sidoo kale fadhiyadaas ku koryeelaya xuska alle iyo akhrinta qur-aanka kariimka geesyada ka halgamaya furinta hore ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa la arkayaa iyagoo ku howlan dhinacyo ka mid ah howlaha caamka ah ay wadaagayaan sida khidmada iyaga dhexdooda ah iyo qaybsashada howlaha jihaadiga ah sida roondada ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad oo dhan u sugnaatay allahaasoo nagu soo kulmiyey masaajidkani oonu keenay jihaadkii waajibka ah uusna saaray oo gudinay soonkiisana maanta aan soomayno bisha ramadaan barakaysan lagu jiro oo haddana furmaan ku soomayno rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu leeyay rawaad yowman fii sabiilillaah khayru min addunya wamaa calayha anigoo khayrkaas ku soomagnaa ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka wa tacaala oo nooga deegay haddana waxaan ku darsanay bisha ramadaan marka mahadaasin allah tabaaraka wa tacaala ayaa u sugnaatay
ويا خير حال بتلك البلاد سأمضي لأحضار فشهر العبادات شهر الصيام وشهر iyagoo ku aadan furintaasi kaalinta ay kaga jiraan duquurta islaamkana dareensan islamarkaana ku faraxsan ribaadka iyo jihaadka ay kulansadeen bisha ramadaan ayay ka warbixinayaan waaqicooda gaarka ah iyagoo isdariinsiinaya jabka cadowgooda lana hadlaya walaalahooda mujaahidiinta ee ku kala sugan furimaha lagu hortaagan yahay cadowga anagana falilahi alxamdu ilaahi subxaana watacaala nasrigiisa iyo nimcadiisa iyo ilaahi subxaana watacaala yaa unan guuleeyey oo mar walba guusha unan siiyey annagoo imtixaan dareemeyn culays aan dareemeyn dad ilaahuna dul istaagto daxwina nagu soo qaadaan waxaan ka qaadnaa cizi iyo guul iyo sharaf iyo indhadayg ayagana waxay u tahay halaag iyo jab marka nasriga iyo ribaadka alle subxaana watacaala waa inagu guuleeyey walaalaha taquurta joogna waxaa leeyahay cadow la sabartana ilaahay kitaabkiisa u jalab xiraada ilaahay subxaana watacaala waa idin guuleeyey maciinoo noqday geedaha ciidan ka saari karto gaalana way jabtay jabkeedii way cadaysatay meel kasta ka calcalaysaa alle subxaana watacaalaana wuu cadaabay ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa weyna tusay sidoo kale waxay kaamarada kitaab al akhbaariyah u jihaysanaysaa dhanka jiidda hore ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaana la arkaya jabahadda ku jilbixidhan furimaha dagaalka oo si caadi ah u weyneynaya maalmahooda ramadaanka munaasabadiisana uga faa'iidaysanaya duruus kala duwan الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إلهي سبحانه وتعالى أياكم حسن وحنا الصعدة عشر آد آد ونكسن وكمد عشر كتفسيركي مرك الله سبحانه وتعالى أياكم حسن أنا قول تعالى من عدو إلهي سبحانه وتعالى حدنا برنينا وإلهي سبحانه وتعالى نفذي دين كيس أنا برنا معنا أنا قول جهادين يتك الله سبحانه وتعالى قول جهادين وهدنا الدين كيس أنا برنا معنا مرك وحوى إلهي سبحانه وتعالى ما دس الله سبحانه وتعالى يا أسكالي إلهي سبحانه وتعالى قرآنكيس الكريم يقول كل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد
ويرتل آي القرآن علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان marka laga soo tago in inta badan maalinkii ay jabaddan ku aadan jeeda hore ee wilaayada galguduud ay ku bixiso akhrinta qur-aanka iyo fahamkiisa haddana lasoo bandhigayaa jaanib kaloo laga dheehan karo sida ay tahay hawsha diyaarinta afurka iyadoo la arkayo qayb ragga ka mid ah oo ku howlan arrinkaasi ikhwaanin een, saan u jeediin waxa waaye anigu waa meeshaan waxa waaye eelkaana biyo kasoo dhaansinay xeradana biyo u wadanaa maanaa camalka jihaadiga waa waxaa nololan wa nololya ka mid tahay maana ee jihaadka ka mid tahay ilaahay fadligiisa alxamdulilah uma alxamdulilah waxa waaye nicmo iyo barwaaqo waaye alxamdulilah ilaahay noo nimeeyey marka waa alxamdulilah ilahay ku maxasan
marka uu filimku bartamaha marayo wuxuu soo gudbinayaa sida ay tahay xaaladda mujaahidiinta ku ribaadaya wilaayada hiiraan iyo jawiga ay ramadaanka ku qaadanayaan الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات فتعرض لشداها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في sila mid ah walaalahooda ku sugan jabahaadka kale waxa ugu horeeya ee muhiimadda la siinayo ayaa ah ka faa'iidaysiga dikriga allah iyo akhrinta qur-aanka iyo in la fahmo macaanidiisa kaasoo dadaal dheeraad ah geliyaan mujaahidiinta ka soo muuqanaya isdaaraadkan وإمام يقرأ بخشوع xalaqaadka qur-aanka ee xilliyada salaada kadib maalintii ay sameeyaan mujaahidiinta jabhadda wilaayada hiiraan waxaa qayb ka ah oo ka soo muuqanaya filimkan aabidda ah oo isaga la hadlaya kitaab al akhbaariya kaas oo muujinaya farxaddiisa ku aadan xilligan iyo ribaadka oo mujaahidiinta kula qaybsanayo furinta lagu hortaaganaya cadowga islaamka midta koowaad waxaa ilaahay is- mahad iska leh oo ilaahay na sii nicmatulislaam waliimaan ilaahay mahad iska leh oo na soo waafaji jihaadkan waxaa nimcadda ilaahay iska leh inuu ilaahay nabad iyo naxariis iyo caafimaad inuu ilaahay noogu siiyo makaankan anaga aan ku sugnah waxaa kale aan ducaynayaa furan walaa wiilashaan wiilasheeda oo furanta ku jiraan sidii anaga oo kale oo ku ribaadahayeen meel kastooy joogaan ilaahay caafimaad ku siiyo
in wakhtiga ugu badan ee maalinka ay ku bixiyaan duruusta iyo xalaqaadka diiniga ah kama mashquulin inay ka taxadaraan xaaladaha soo wajihi karaa iyagoo ammaanka ku haya mar weliba dhagaraha cadowga maadaama ay ku aadan yihiin mid ka mid ah suquurta islaamka ee lagu hortaagan yahay cadowga kusoo duulay diinta islaamka waxaa la arkaya iyagoo dib u sifaysanaya qoryahooda xarasana iska adkaynaya maadaama arrinkaas uu qayb ka yahay waxyaabaha la faray mujaahidka ku dagaalamaya waddada allah أتيت أقيم أحبك يا خير شهر وإني إليك أتيت أتيت أطيب أتيت فقلبي marka uu xaalku sidaas yahay waxay qayb ragga ka mid ah isku xilqaamayaan khidmada iyo diyaarinta cuntada afurka iyagoona quuta cunto midda ugu wanaagsan dhanka tayada iyo caafimaadka intaba waxaana qayb ka ah cuntooyinka isku dhelitiran taas oo muujinaysa waaqica nimcada leh ee mujaahidiinta oo allah ku galaday السرور بشهر كريم
qaybaha dambe isdaarkan xalqada saddexaad u ah muuqaalada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaada ee furimaha dagaalka waxaa lagu soo qaadanayaa jiidda hore ee wilaayada shabeellada hoose iyo geesyada ku jilba xihan halkaasi
وإن تنتهي قيل qur-aanka waa wehelka qof weliba oo muslim ah mujaahidka furinta joogana kuma sii jiro oo wuxuu wataa kitaabkiisa gaarka ah mid ka mid a muraabidiinta ku sugan furintaas ayaana ka soo muuqanaya filimkan isagoo halkaas kala soo hadlaya muslimiinta walaalayaal ilaahay baa ka mahadsan ilaahay nagu sugay furimaha jihaadka iyadoo weliba bil ramadaan ay tahay bisha ramadaanna ay ka sii fadli badan tahay maalmaha la jihaado jihaadkuna maanta aynu ku jirnaa waa jihaad dafciya oo ay ah inaynu ka saarno gaalada saliibiyiinta ee waddankeenna ku soo duulay waxaan leeyahay ummadda islaamka ah ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah iyo ummadda muslimiinta ee kale ku sugan waddamada gaalada walaalayaal nasriga insha allah uu dhow yahay gaalada saliibiyiintaana waddankeena waynu ka xoraysan doonaa waxaynu qoriga u sidanaa ee aynu u jihaadaynaa waxa weeyaan si dhulkeenna shareecada islaamka iyo diinta islaamka ay uga sa- uga shaqayso ilaahay waxaanu ka baryaynaa casa wajalla inuu saliibiyiinta iyo gaalada ilaahay cadowgaa noo jabiyo على الأكوان والخلق تنظر إلى نور qaybaha dambe ee isdaarkan waxaa la arkayaa sida uu yahay jawiga cunto diyaarinta iyo ragga ku howlan u khidmaynta walaalahooda kuwaas oo la daawanayo iyagoo ku guda jira soo saarista cunto diyaarinta khudaar timir loogu talagalay afurka iyo biyo leh noocyo kala duwan oo ay ku jiraan caano loo diyaariyey mujaahidiinta ilaahay ayaa mahad iskale waxaan ka jirnaa bil aad iyo aad u khayr badan ilaahay ayaan uga mahadnayn allihii nabad iyo caafimaad nagu soo gaarsiiyey nabadgelyo caafimaadna inaas ilaahay nooga dhama ayaan rajaynaynaa haddana waxaan ku guda jirnaa in walaalahaan mujaahidiinta ah aan u soo dino afurka haddii ilaahay idmo allah subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu sugo shahaadana inoogu soo khatimo dadka muslimiintana waxaan uga baaqaa ilaahay subxaanahu watacaala ay ka cabsadaan jihaadkan ay soo ajiibaan maanta nicmo waxaa waaye meelan ku tilmaamo aysan sheegi karin ayaa maanta haysanaa dadka muslimiintana si guud waa u bishaaraynayna insha allahu tacaala maanta waxaan haysanaa nicmo aad iyo aad u weyn oo ilaahay subxaana watacaala uu nagu fadlay oo intaa cuddo nicmatallahi la axtusuha ilaahay nicmooyinkiis haddaa waa soo kooba aan dhahno macnaa maanta ma soo koobi karno marka ilaahay ayaa ku mahadsan allahna hanoo ziyaada insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar
in ka badan lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay ololays ugu jiray afurin biyogelin iyo dhismo guri oo loo sameeyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada buuqa qabliwilaa saamiga ee hiiraan walaalkeen yaasir moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo munaasabadaani oo ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey afurinta qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan degmada buqa qable maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ayaa bilowgay bishaani barakaysan ee ramadaan dhisay lejno loogu talagalay afurinta dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan degmada buqa qable waxay sidoo kale lejnadani guryo ay u dhistay dadka masaakiinta ah iyadoona sidoo kale lacaga u qaybisay dadka xanuunsan ee isbitaalka ku jira goorayntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon cabdulaahi salaad oo ku hadlayey afka lajnada isagoona ka warbixiyey waxa u qabsoomay iyo tirada qoysaska ay afuriyeen waxaa soo gebagaboobay guddi walaayada maalinkii kowda ay ahayd bisha ayay samaysay dadka muslimiinta oo tabaalaysan inaa oon afur aan u raadina aa maanta soo gebagaboobay kow waxqabadkaayna waxaa ka mid ahaay ilaahay subxaana wa tacaala wixiis noo dhiibi oo dadka muslimiinta ee aan ka aruurinay lixdan qoys inaa afurin aan siina hadba baahida taagan waxaan bixinaynay dadka daruufaysan si daruufta ay u kala badan tahay waxaan samaynaynay inaan raashiin ka kooban sokor bariis bur badar saliid intaas ka kooban aan siina dadka qaarkiis waxaan u qabannay musqullaha ka dumay ayaan u samaynay dadka qaarkiis waxaan siinay guryihii ka dumay ayaa qaar ugu samaynay dadka ka mid waxaan u gelinay ayakoo ooman biyigelinaan siinay isbitaal dad ku jiray ilaa waxaan siinay lacag laba boqoloo dollar ah qaar ka mid ah qoysaskii afurinta loo sameeyey iyo kuwii guryaha loo dhisay ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii loo qabtay waxaan jawaabo oo qabla ilaah subxaanahu wa tacaala mahadis kadib walaayada anigoo afurin bay ii samaysay maasha allah ilaaha ku mahadsan waxay ii qabteen afur bur iyo beriis iyo sokor iyo misigala alxamdulilah ilaaha ku mahadsan mahad alla kadib walaayada islaamka buqa qabla ayaa ku mahadsan magaalada buqa qabla ayaan joogaa wuxuu ii qabtay walaayada bur iyo beriis iyo sokor iyo galley miskacadey ayuu walaayada io baxis afurka isbedel weyn ayuu u keenay walaayadana kheyr ilaahay a siiyo walaalaha mujaahidiintana waa duceynayaa kheyr ilaahay ina siiyo meel kastay joogaan ilaahay subxaana watacaala cadowga ka qab buqaa qabla bur sokor misaga musqul waa lii qoday maxankuushaa tubo waa lii gilay waa iska dhibaataysnaa ilaahay dhibaatada iga raabay walaalaha kor allah u qaado dusheydaan ku aroora jirta malow ilaahay waa ii gargaare waa mahadsantihiin cadowga gaal iyo gaallo jirna allaha jibiy cagta hoose allaha geliye in la gowrac moo qoriba laguma dhufto ilaahay waa noo gargaare ilaahay waa noo gelay an dhibaataaba iyo haysiba biyahaasayba dhibaata iyo haysa gurweyda tubada igu jirtaa beriga heeta tugmadka liigu maxeen waa ii burdheeyo haysaa wiil waa nool beriha labaad jir ahn waa ii xeryaa waa mu gargaarsaday waa nololaaday waa noolaaday cadaawo allah adii ka tiiriyo lacag leegama qaadin walaalaha un ii gelin alxamdulilah walaalaha kor allah u qaada ajir allah adiin siiyo kuma nalcaysan nimankay imaadaan waalashka biyaysana biyo waa unka dharga jannadan ka dharga masqulaa lii qoday tuba waa lii geli alxamdulilah rabbi alcaalamiin mahaddaas ilaahay u sugan tahay haweenka ku dhaqan magaalada buurdhuxulle wila saamiga ee bokol ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas walaalkeen cabdiqaadir moxamed rabbaani ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo haweenkan ku dhaqan magaalada buurdhuxulle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadaayaad ka kooban labaatan kartoon oo timir ah saddex boqol iyo afartan caag saaban ah afar iyo toban kiish oo raashin masago sanadkan beeraha kasoo go'day ah afar iyo toban kiish oo kale oo raashin mushaariye ah go-yada laga hoosgalo dhaxanta iyo qabowga oo shan iyo toddobaatan xabo ah toddoba kiish oo sonkor ah iyo laba kiish oo digir ah ayay ku wareejiyeen mujaahidiinta ku sugan farumaha hore ee ribaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool goobta wareejinta hadaayaadkan waxaa goobjoog ahaa oo kasoo qayb galay sheekh maxamed garaar oo ka mid a culimada bariga afrika wuxuuna munaasabadaas ka jeediyey kelimad boogaadin ah ilaahay subxaana wa taala aan kama hadiyaan ilaahay subxaana wa taala aan kama hadiyaan mayna lena mujaahidiintii madaxdii islaamka ee arrintaasi abaabulay waana fuliyeen waana ilaahay ka goolaysay subxaana wa tacaala may lana jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa taala khayr badan siinka abaalgudo lanki shahiida ilaahay shahaadiisku aqbalo kii dhaawacayna dhaawac shay degdeg ilaahayn bogsi kii kala fiya unu cumro dheer oo cibaado badan iyo ajar fara badan ilaahay subxaana wa tacaala sii iyo dhagna may lana jazadin ilaahay ka dhaka jannat alfirdows alaclaa ilaahay subxaana wa tacaala daar lmujaahidiin iyo daar may wahe shuhadaa ilaahay subxana wa taala isiinka abaalmari eed eed aan bogaadiyaan waanan ka faraxsagna sidoo kale qaar ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool oo iyagana ku sugnaa goobta lagu wareejinaya hadaayaadkan ayaa boogaadiyey tallaabada ku dayashada mudan ee ay sameeyeen hablaha ansaarta ah ee reer buurdhuxulle taasi waybu ahamaylana eh, iyada aan dadaalin dadaalkiisan dadaalin siinbalawma ee ee horaan dadaalin insha allahu ilaahay may ku rajayan walaahaamku dambeyn dadaalkin inta inta ku badadadoon ya ilaahay subxaana wa tacaala yaa ku rajayan haddii ilaahay ogolaada qaar ka mid ah haweenkan bixiyey hadaayaadkan oo munaasabadda hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan garab istaagga walaalahooda mujaahidiinta hadaayaadkan ay bixiyeenna ay tahay mid bilow u ah kuwa soo socda
اللهم أجزل لهن المثوبة وتعهد بهن بكلاءة ومعونة أيها المجاهدون في الثغور ها هن أمهاتكم خلفكم كالصغور لا تزعزعهن رياح المحن مدى الدهور فاتقوا الله ولا تخيبوا ظنهن فيكم واغلظوا على الصائل الغاشم في دياركم فإن وظيف الحرب لا يخبو بل يزداد كل يوم شرارة تعلو وليكن شعار كل واحد منكم إذا رأى سيفه ينبو أو جواده يكبو أريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تمادي هبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام gabroogii boqool degmada buurhunla kanoolay walaalo jo mujaahidiinta suquurta ku suganayd hadla doonen caqabayaal shal duun oo walaayo biyo nafsatiyo jeelen naftu walaalasho hadla jeeladen antuunku wareejiyaa eena mayba mujaahidiinta ilaahay oo furanta ka sugan gaaladala hisaabta mahayt intaan ku diyaarinay caqabayaal kala duwan aagato oo sida boqol iyo afartan aage mashaariida oo ka afuraayan tuman i afar loore ambuulada miskeed oo iyo cadiin baahdan karsadaayan oo tuman iyo afar loor e digirta oo iyo ambuulada ka daradaayan oo lama loor e soqorta mashaarida ka daradaayan oo todoba loor e may kale intaan ku diyaarinay go-yaalka oo dhaxanta ku hoboogdaayan todobaatan iyo shan e tamarta oo ka cafuraayan labaatan kiish e yaa intaan ku diyaarinay awalna maninga balaawna maninga dhammaadna manin haado doonta may baleena mujaahidiinta sawirta ka sugan ma aginga ena garabkinga ena walaay nafta tayna lijeelna naftatin lijeelna dumarkan ansaarta ah ee ku dhaqan magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ah dumar ku ammaanan garab istaagga walaalahooda mujaahidiinta mana ahan markii ugu horreysay oo hadaayaad sidan oo kale ah ay ku wareejiyaan walaalahooda mujaahidiinta ku sugan farimaha hore ee dagaalka ee wilaayada islaamiga bakool jazaaka allahu khayran walaalka rabbaani munaasabad dowro loogu soo xeliyay mucalimiin ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaaya islaamiga ee baay walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasan ay warbixintaasi inoo eegayaan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa lagu soo xirayey dowro muddo u socotay macalimiin laga kala keenay degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo loogu talagalay in farta ay ka saxaan ardayda waxaana si gaara macalimiinta looga saxayay qorista farta si ardayda ay soo saari doonaan ay u noqdaan arday ka dhisan akhriska iyo qorista farta intaba waxaana macalimiintan ay isugu jireen rag iyo dumar munaasabadda dowrada lagu soo xirayey waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay nuqobo waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadda ay ka dhacday hoolka xafladaha ee usaama ee degmada buulafullaay mid ka mid a macalimiinta dowrada loo soo xiray ayaa soo bandhigay qeybo ka mida duruustii ay ku qaateen dowrada muddadii ay u socotay
maybaa guddi faday mise bandha ka suubi faday kitaabatayn dowradaha qaadani kitaabka umada kitaabkaas oo magacyeeyey ashalu dariiqatin litacliimi alqiraa'ati walkitaaba jidkinka sahlan yaaka farbartee war laka farbaro kor berlikowtimay baa la qaadaday xuruuf alhijaa'iya iyo xuruuf almuqadaati almaftuuxa berle afar usbuucu afartii usbuuc mayba lain dhiibiyey xuruuf alhijaa'iya xuruuf almuqadaati almaftuuxa lain dhiibi afartii usbuuc tillaamee iyo tillaamee حروف الهجائية لما أسبوع حروف المقطعات المفتوحة لما أسبوع أن بلوكو تنسانك بها بلا ما تجان قال يا ما بلقى ذي سيد الدرس سيد الدرس ما يبوا وصل الحروف المفتوحة يوصل الحروف المكسورة يوصل الحروف المضمومة بالله سيانا سهري بن هانشان ين أفرت يا أسبوع لا حروف وصل الحروف المفتوحة بل لما جرم أسبوع ذكر نبقى أذان وصل الحروف المفتوحة limaal modal dhacda asbuuci limaal moday buu siyaaneenka laati salaadiinta kale ah suldaanka guud ee beesha ee ilaahay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey suldaanka guud ee beesha dabarre suldaan aadan deerow iyo suldaanka guud ee beesha harin suldaan maxamed macalin xuseen ayaa iyagana dhankooda kelimaad kooban munaasabadda ka jeediyey ee walaayada runtii islaamiga baay waxyaabaha cajiibka keetay miba ku mid ahaa waa daraad macaahida hayti tasxiix wahay haddana waa dowrat اlqalam iyo la surinye waa alkitaaba wاlqiraa'a ilaahay caza wajala mayley iqra' warabuka alakram alladii callama biاlqalam callama shidant barbari waay a khadkii iqorowkiina bari dadkiina walan qoran oo qoraalkii ji nuun wاlqalami wamaa yasdaruun alqalam qataada madi tafsiirka suurat اlqalam usimarow suurad dongalanka baray waa kitaabka ibnu jariir الطabri tafsiirka wاlqalami metiya meybalea qataada waa nicmaة min اllahi cadiima ma aragu hayne in walaayadii gobolka juhdi badan biyo hayta macalimiintii lahakuusi ardaydii in macnaha dibliinka nagadoo fartiyo iyo walbarashadiiyo la suubii la fadohaye hataa habkii macalinka walan qoro fadi ama ciyaalkiin hor surimo fadi ama asharhan diyaarii fadi antaba may ka aragu hayne in lahatusi macalimiintii maasha allah macalimiin geeka may aragu hayne eed iyo eed juhdi badan lahangeliyi khayrkiin allaha badiya lena magtaba dacwa iyo waaligaba insha allahu eed aan mahadsantiin mahad badanoo insha allah yasiinagaana ilaahayna haddee ajarkiin asin asin siya lena runta intama la siinshaana walbarasho iyo la siinshaani waana runtii wala isin barataan ha bandhigtan hagiig ahaan ha bandhigtan markhaatigii kamuunkeena saas oo kale runtii cilmidaas ontii markan ha barateen haddii onta mana la qaryoona wali cuquubo aho adduunya aakhir la kula kulunfadeen haddana ilaahay rasuulshiiga niin sheegi ee kulli marba lanka ilmiga gari marka lijaangnaree يلك اللي جامعتنا والنبي صلى الله وسلم عليه اللي وي ما إن شاء الله تعالى فراغ آخر نقل وبرشو والنسي إن شاء الله تعالى إيرتي مركم وأو جنال مركم فرنا المقاسي أو أنتسي جهدي جنال يبار مركم يفرنا مرك إن شاء الله فرو هذا النسبي وأو فرو خصم هاي لكسائي مسوق هاي تمر والبرشو أنت اسم اسم بره فرو سينا ونبغي يدي الله سبحانه وتعالى يفرنا مركم يلم باهنا إن فرو هذا ونقابل مركم يبغي جنال مركم إيرتي هيرنا مركم ونكفرون ينوفره ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar wuxuuna waaliga goobta kaga dhawaaqay mu'asase ay ku midaysnaan doonaan macallimiintan dowladda loo soo xiray isagoona dhanka kale dardaaran kooban u jeediyey macallimiinta may fadaan insha allahu tacaala mucallimiintan dugsiyada iyo qobado doonan aninagadan dugsiya hal hay-ad iska ah ama hal mu'asasa iska ah oo magaaja la erow mu'asasatu lqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba mu'asasadaas oo una fadaana haddii ilaahay aru subxaanahu wa tacaala inay jadaawil gaar ee lakala xisaabtamo ama laka dabagalaayo laka muraaqabeeyo laka kontaroolow iyo lijaan iyo guddiye gaar eh oo dabagalaayaan iyo mas-uul gaar eh antaba ani lan sameeyo fadaana haddii ilaahay aru saas daraaddiye maysan saarna ikhwa dadaal dheerada inay isin sheentaan dadaal iyo fikir dheerada iyo lasiin ku baahan insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala siin fududaay marka ikhwaani fillah macalimiintan ma inku baahanaa ani rifqi iyo raxmad iyo ra'fa ani kala dhagadaan ciyaalka dareenkaasayna ka dheliya jazaakum allahu khayran intaasa dirdaarteen macalimiinta ka waajahan iyo ha ka gebagabaaya insha allahu tacaala macalimiinta iyo maclimaadkaas la gartan dirdaartaas jazaakum allahu khayr wilaayada islaamiga ee baay ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee ay u qabanaysa macallimiinta iyo ducaadda si loo helo arday ku barbaarta diinta islaamka dhanka kalena ku takhasusta barashada cilmiga sharciga jazaaka allaahu khayran walaalkaha abuu xasaan warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyay waan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala hadeenka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak